xaalada magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa maalmahan cakirayd kadib markii ay ka dhaceen qulqulatooyin uu dhiig ku daatay waxaa haddaba maanta xaalada magaalada laascaanood ka hadlay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi warbixintan waxaa hargeysa inooga soo dirtay wariyaha v o eda sagaal mustafa xasan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay arrinta laascaanood ayaa ugu horreyn tacsi ugu diray dadkii ku dhintay mudaharaadadii ka dhacay magaaladaasi waxaanu ka shiray dhibaatada ka jirta ka taagan weli laascaanood si loo xalin lahaa waxaanu iska garanay in somalilan ay ku filan tahay hawlaheeda oo ay xallin karta arrintaa haddaba arrintaas si loo galo wixii gunahaas ka soo baxay waxaa ugu horreysa dhammaan halkan aanu u taagannahay oo mar labaadna aanu u diraynaa tacsi dadkii ku dhintay mudaaharaadyadaasi ee shicibka ahaa oo si kedisa oo laba filaana arrintaas somalilan uga dhacday aada iyo aad baanu uga xunnahay haddaanu madaxdii qaranka nahay waanu ka tacsiyadeynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geerihaas ku timid somalilan oo dhammina way la qaybsanaysaa xanuunka iyo dhibaatadakan arrintaana haddii alla yidhaahdo marka aynu nabadda dejino waa laga hawlgelaya siday waxu dhaceen waa laga hawlgeli doonaa madaxweyne muuse biixi cabdi maruu ka hadlayay dilalkii ka dhacay magaalada laascaanood ilaa labadii kun iyo sagaalka ayaa waxa uu sheegay in lagu dilay dad gaadhaya afartan qof islamarkaasina ay soo qabteen qaar ka mida dadka ku lugta lahaa dilalkaasi
inta la hayo ee maxkamadu hayaan ilaa laba kun iyo sagaalkii ilaa maanta laascaanood dadka lagu dilay waa afartan qof afartankaa qof waxaa la hayaa oo kiiskooda la hayaa laba iyo soddon sideedna waa fakad bay ku maqan yihin laba iyo soddonkaa waxaa xukuman oo la xukumay saddex iyo labaatan oo jeerasha ku jira toddoba waxaa socda kiiskoodii sideedna fakad bay ku maqan yihin labana maxkamaddu way sii daayeen markaanu si kala weegno afar iyo labaatan ayaa ah mas-uuliyeen qaran dadkaa la dilay oo u badan maxkamadaha xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka waxa labadaasa kaa dheer laba guddoomiye xisbi guddoomiyihii gobolka sool ee xisbiga kulmiye iyo guddoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka sool oo kii u dambeeyah afar iyo labaatankaasi waa mas-uuliyiin qaban lix iyo tobanna waa shacab lagu dilaayey waxay taageersan yihiin dowladda somalilan sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa